alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslu fi lxawaala darsigeenna wuxuu ka bilaabmayaa xawaalada iyo axkaamteeda xawaaladu luqada cabeed marka la eego waa taxawul oo ayay ka timi oo alintiqaal guuris ama wareegis sharcanna xawaalada waxaa looga jeedaa heshiis laba daraf dhex maraya oo nuxurkiisuna uu yahay in deyn qof lagu lahaa laga raro dumadiisa laga qaado oo loo raro mid kale oo isagana deyn lagu leeyahay wa caqdun yaqtadii naqla dayni min dimatin ilaa dimma marka xawaalada saddex qof baa ku jira qofka deyntiisa la wareejinayo oo almuxaal la idhaahdo iyo ka deynta iska wareejinaya oo almuxiil ah wareejiye iyo ka deynta lagu xawilaya lagu wareejinaya almuxaal caleyhi baa la idhahda tusaaleheedu wuxuu noqonayaa qof baa qof deyn ku leh qofkaa deynta lagu leeyahy isaguna mid kaluu deyn ku leeyahy labada deynoodna waa isku nooc waana isku qadar waana isku waqti marka deyntii lagu lahaa ayaa kii ku lahaa uu ugu wareejinayaa kaa isaguna deynta uu ku lahaa boqol doolar baa aniga uu igu lahaa tusaale ahaan jaamac jaamac baan ku odhanayaa boqolkii doolar aad igu lahayd faaraxaasaan boqol ku leeyahay isagan kugu wareejiye isaga ku wareegoo ka qaado deyntaadi xawaaladu waa intaas wax kale maaha waana shay sharcinimadeeda la ysku waafaqsan yahay nebiguna calayh salatu salaam xadiid buu ku sheegay wuxu uhi matlu lghaniyi dulm faida utbica axadukum calaa maliyin falyatbac qofka deyn lagu leeyahay ee isagoo gashi bixi kara dadkii deynta ku lahaa meermeeriya waxa uu sameeyey waa dulmi oo haniga halka waxaa looga jeedaa man lahu qudratun cala adaa'i maa calayhi min addeyn alxaal waa mid kastoo awood u leh deynta lagu leeyahy wakhtigeedii la gaadhay inuu iska bixiyo rasuulku wuxuu raaciyey intaa midkiin haddii lagu xawilo calaa mali mid deyn bixi kara kaa raaco ayaanu diidin marka xadiidku wuxuu daliilaya xawaaladu inay mashruuc tahay ile rasuulku wuxuu hi haddii midkiin deyntiisii loogu xawilo mid deyn bixi kara ha raaco oo ha ku xawilmo yaanu diidin wuxu uhi washaraa'iط اlxawaalati xawaalada shuruuddeedu arbacatu waa afar ixdaaha midkeed waxa weeye rida almuxiil ka deynta wareejinayaa in uu raalli ku yahay wareejinteeda oo aan lagu khasbin isaga ayaa deynta lagu leeyahay aniga haddii laygu leeyahy tusaale ahaan boqol doolar layguma khasbi karo halkan ka bixi ama halkan ka bixi ama hebel noogu xawil waxaa xaq laygu leeyahay inaan deyn baxa sooma marka waa inaan raalli ku noqdo deyntii laygu lahaa haddaan qof kale ku xawilaya aan ku wareejino aniga taas waa ina iga soo godo raalli aan ku ahay oo jiha mucayana deyntii inuu ka gudo laguma khasbi karo inuu raalli ku yahayna arida waa camal qalbiya waxaa lagu ogaanaya biliijaab inuu de isagu sameeyo xawaalada oo qofkii uu ku idhaahdo deyntii aad igu lahayd hebeloo deynaan ku leeyahay taada ay isku mid yihiin baan kuugu wareejiyey wa aaniyatuha shuruudaha shanta kooda labaadna waa qabuulu lmuxtaal qofkii deynta lahaa ee la wareejinayey waa inuu aqbalo almuxtaal waa mustaxiqu deyni cala almuxiil kan deynta iska wareejinaya kii deynta ku lahaa wey waayo deynta isagoo qof buu ku leeyahy markaa qofkii uu deynta ku lahaa buu ku odhan karaa aniga cid kale ha iskaayo sudhine xaqaygii adigaan kugu leeyahay isii markaa si xaqiisii cid kale loogu wareejiyey isaguna waa inuu raalli ku noqdo dee dadkuna way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qofku isagu deynta ku lahaa inuu yahay qof akhlaaq fiican oo qof goba kan lagu wareejinayaana inaanu sida ahayn baa dhici karta soo ma haddii la idhaa soo ka nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi falyatbac ha raaco culimadu waxay idhahdeen amarkaasi istixbaab unbuu faa'iideynaya sunnanimo ee waajibnimo ma faa'iideynayo walihaada qofku hadduu yahay qofuu deyntiisa ka heli karo inuu ku wareegaa waa shay sunno ah oo fiican oo nebigu dhiirigeliyey laakiin waajib maaha waaya sa akar oo ahlilcilmi ay ku tegeen markaasina waa inuu aqbalo in deyntiisii qofka loogu wareejiyo ka saddexaade deynta lagu xawilayo isagoo inuu raalli ku yahay iyo deynta in lagu soo wareejiyo inuu aqbalaatoona shardi maaha waayo deynta lagu soo wareejinayaa marka horeba mid la mid ah oo iyada leeg oo la nooca oo la waktiya ayaa isaga lagu lahaa marka qofkii deynta ku lahaa wuxuu odhan karaa siduu doonu uga qaadan karaa deynteedii kayn buu odhan karaa wuxuu odhan karaa hebel baan u wakiishay igu dhiib wuxuu odhan karaa hebeloo deyntaasoo kale igu lahaa baan kugu soo xawile u dhiib isaga waxa kaloo soo kordhayaa ma jirta inuu deyn baxa mooyaane inuu deyn baxana marka horeba xaq baa loogu lahaa xaqa waxaa iskale qofka deynta ku leh siduu doonaanu ku qaadan karaa wahaaliatuhaa buu ihi shuruudda kooda saddexaad wa kownu lxaqi xaqi waa inuu yahay mustaqiran mid ku sugan fi dimmati dumadda mid ku sugnaaday waa inuu yahay deyntan la xawilayo iyo qofka lagu xawilayo ta lagu leeyahay oo almuxaal bihi iyo almuxaal calayhi labadaa xaqba xuquuq dumadda ku sugnaatay waa inay yihiin waa inay yihiin wax laazim oo aan la faskin karin ama yaulu ila luzuum ku dambaynaya inuu laazim noqdo sida shaygii la kala iibsaday inta lagu jiro muddat lkhiyaar lakiin haddaan labadaa midnaba ahayn lama xawili karo lagumana xawili karo waxaa tusaale waa jucaalada jucaaladu waa inuu qof idhaho tusaale ahaan qofka halkaa iiga qodo god saddex mitirah boqol doolar baan siinaya ama milyan shilin baan siinayaa buuri qofka god saddex mitir halkaa ka qoda cid gaara isagu mucay way inoo soo socotaa waa baab aynu arki doonna insha allah oo ijaarada ama kirada isshabahanay axkaam badan wadaagaa waxna way ku kala duwanyihin qofka qoda ayaa xaq u yeelanaya soo maaha lacagtaas kuu doonaya baa noqde lakiin goormu lacagta xaq u yeelanaya marka uu qodee shaqadii u qabto ayuunbuu xaq u yeelanaya u dhammeeyo inta aanu shaqadii qaban milyankii yani cid kuma soo xawili karo qofkii u ballan qaado mid isaga milyan ku lahaa ma odhan karo war ninkanaan godkaa u qodi doonaaye oon milyan ku yeelan doonaaye milyankaagii isaga ka qaado bilo shaqadaaba aad qaban weydaa milyanka aanaad helinba waa daynaan weli sugnaan wey waxba lama xawili karo iyadana wax laguma xawili karo kadalika waxaa shardi ah qofkan lagu xawilaya waa in dayn lagu leeyahy la soco weliba sida xagga dambe aynu ku arkay dayntaasi tan lagu xawilaya lagu wareejinayo waa inay la qadar tahay la nooc tahay la xili tahay la waqti tahay laakiin qofka haddaan daynba lagu lahayn lagu wareejinayo xawaal ahaan u ansixi mayso oo siiqadan xawaalada laguma isticmaali karo lakiin de waxay u ansixi kartaa tusaale ahaan in qofka aad wakiil ka dhigato adoon dayn ku lahaa inaad tiraa waxaan ku wakiishay dayntii laygu lahaa inaad bixiso ama isaga aad ka amaahatid lacagta ama ha kugu tabarucayo laakiin xawaalo noqon mayso haddaan qofka aad ku xawilaysa haddaanad dayn ku lahayn waa inay meesha laba daymood jiraan kan xawilaya dayn lagu leeyahay iyo dayn isagu ka uu ku xawilaya uu ku leeyahay haddii kale xawaalad noqon mayso wa raabicatuha shardiga afraad itifaaqu maa shaygu waa inuu iswaafaqo fii dimati lmuxiili ka deynta iska wareejinaya dumadiisa ku sugan waa deynta lagu leeyaya wamaa fii dimati lmuxaali calaya ka lagu wareejinayo deynta dumadiisa saaran waa inay isku waafaqaan fii umuur arrimo waa labadii daymood qofkan deynta xawilaya iyo ka uu ku xawilayo deynta kan uu lee- lagu leeyahay iyo deynta ka uu ku xawilayo ku leeyahy waa inay arrimahan soo socda isku waafaqaan fi ljinsi waa inay isku waafaqaan waa inay isku jinsi yihiin oo ninka waa inad dahab ku leeday markaa dahab baad ku xawili kartaa fidaad ku leeday fidaad ku xawili kartaa آه، beriis baad ku leeday beriis baad ku xawili kartaa timir baad ku leeday timir baad ku xawili kartaa laakiin adoo fido ku leh mid dahab kugule kuma xawili kartid ille waaba kala jinsibe adoo timir kule mid qamadi kugule kuma xawili kartid ila haddii kale maxaa laga cararaya meesha meesha waxaa la rabaa waxaa dhacaya deynba xun inuu noqdo haddii labadii shay ay kala duwanaadaan deynbixi way ka baxdo iib bay gelaysa ila laba shay oo kala duwan baa la isku bedelaya markaas war nawcina waa inay isku waafaqaan oo tusaale ahaan waa timir iyo timir laakiin timiru dee noociyay leeyihin kala qaalisanna marka nooca timirtee adiga lagugu leeyahay iyo nooca timirtee aad ku leedahay ka aad ku xawilayso waa inay isku mid yihiin haddii tusaaleahaan adiga cajwe lagugu leeyahay adiguna ninka aad ku xawilaysa biisha aad ku leedahay waa laba noocoo kala duwan oo kala qaalisan la iskuma xawili karo mar hadduu noocu kala duwan yahi waayo sidaasoo kale waa inay qadarkana isku waafaqaan oo boqolba adiga lagugu leeyahy tusaalahaan ama milyan shilin baa lagugu leeyahy mid aad ku leedahay adigu shan boqoloo kun kuma xawili kartid waayo milyanka dee shan boqoloo kun buu- ayuu ninkaa ka helaya shanta kale xagguu u raacaya milyankaagina waan kuu xawilay baad ku tiri haddii tusaale adigu aad milyan ku leedahay qof adigana shan boqol lagugu leey waad ku xawili kartaa oo dee shan- shan boqol iyo dee weliba dheeraad baad ku leedahayoo isagu shanta boqol unbuu ka qaadanaya shanta boqole kalena dee idinkaa ka xisaabtami doona walxuluuli waa inay isku waafaqsan yihiin xagga in deyntu ay tahay deyn muddadeedii la gaadhay deyn xaalla waa deyn wakhtigii lagu heshiiyey la bixiyey la gaadhay iyo wata'jiili xagga muddaysnaanta inay tahay mid muddaysan oo weli muddadeedii aan la gaadhin oo labada deyn waa inay xaalaani noqdaan ama mu'ajalaan oo ta lagugu leeyahay ta aad ku xawilaysa mid walba waa inay tahay mid wakhtigii lagu ballamay uu taagay ama labadu waa inay muddaysan yihiin haddii ay muddaysan yihiinna muddadoodu waa inay iswaafaqsan tahay oo haddii adiga lagugu leeyahay deyn sanad dabadeed sanad dabadeed inaad bixise lagu heshiiyey kuma xawili kartid dee inaad qof ku leedo lagu heshiiyey laba sannadood kadib inaad bixiso waa inay markaa xagga muddadana labada deymood ay iska waafaqsan yihiin wakadalika nin baad ku leedahay adigu deyn waxa lagugu leeyay muddadeedu laba sannadood ay tahay adna nin baad ku leedahay deyn muddadeedu ay sanad tahay kuma xawili kartid waayo waa inay muddada isku waafaqaan labada deymood waayo xawaaladu waa mucaawadatu irfaaq waxbaa la isdhaafinayaa isdhaafintaana wax kala bedelashadu maqsuud maaha ee waa in xuquuqdii la kala helo un marka waa inay iswaafaqaan sida qardigii oo kale haddii kale dee waxay noqonaysaa in dheeraadku uu maqsuud noqdo marka halka ay ka soo gasho deyn deyn lagu iibiye inay noqoto wuxuu yihi watabra-u waa beri noqonaysaa biha xawaaladaa sababteed dimatu lmuxiili kii deynta iska wareejiyey dumadiisu min deyn lmuxtaal beri bay ka noqonaysaa oo alxawaalatu waa kalqabdi wey qofka mar haddii deyntiisii loo xawilo isna uu aqbalay in loo xawilo waxay ka dhigan tahay qofkan inuu deyntiisii ka guddoomay ha mar hadday ansaxdo shuruuddeedii ay dhammaystirato qofkii deynta lagu lahaayee iska wareejiyey isaga waxba laguma laha markaa laga bilaabo wakadaalika kii lagu wareejiyeyna kan soo wareejiyey deynta deyntiisii isna beri buu ka noqonaya laakiin dee kii lagu soo wareejiyey deyntiisii baa lagu yeelanaya oo kii deyntii uu ku lahaa deyn kale ku xawilay wax daba ma weydiin karo kaa uu isku xawilay baa xaq ka dhaxeeya laakiin isaga waxba isuguma hadhin tan markaa macnaheedu waa maxay qofka mar haddii deyntiisii loo xawilo oo uu aqbalo xawilaaddaas kaa loogu xawilay bay wax u dhaxeeyaan ha ka helo yaanu ka helin mucsir ha soo baxo hadduu doonaya ha dhow ha dafiro mar hadduu isagu aqbalay in deyntiisii loogu xawilo ninkii deyntaa iska xawilay way kala dhammaadeen kaa la xawilay way kala dhammaadeen waayo oo kuma soo noqon karo marnaba kuma soo noqon karo qofkii deynta iska xawilay kaasi inuu deyntii bixiyo kale ayay ka dhigantahy sidaynu sheegnay xataa hadduu idhaahdo war ninkan aad igu xawishay waxaan moodayay nin haysta xoolo uu ku dayn baxo heshiiskii xawaalada dabadii baan ogaaday inaanu qardhacba hayn weligaaba baa la leeyahay aduu meed iska baadhi ikhtiyaar baad lahayd oo dee inaad diiddo ikhtiyaar baad u lahayd sooma oo shardigu wuxuu haddee inuu aqbalo qofku deyntiisii loo xawilo marka mar hadda aduu iska baari weyday taqsiirkaiyo gaabintu xaggaa ay ka timi ninkan waad kala dhammaateene dib hagu soo noqon faslun fi damaan fasalkani wuxuu ka hadlayaa waxaa loo yaqaano damaanadda damiinashada الضمان marka waa masdr ضamintu شhayئa ضamaanan إida kafaltahu شharcan ضamaanku waa caqd yqtadي اltizaama ma fi dimaة الغayri min almaal waa heshiis keensanaya qofku xoole cid kale lagu leeyahay inuu isagu isa saaro n markuu damiin ka noqdo macnaheedu waa sidaa damiinka halkan lagaga hadlayaa waa damiinulmaalka waxaynu u naqaan damiinulmaal buu macnihidu sidaay oo nin baa nin dayn ku leh anaa kaaga damiina baa tiri macnaheedu waxa weeye anaad igu leedahay maalka anaad igu leedahay marka hore adiga laguguma lahayn laakiin adigaa iltizaamay oo isa saaray deyntaas damaanku markaa wuxuu ka mid yahay sida rahanka oo kale min cuquudi tawiqa heshiis wax lagu kala bedelanayo ma aha waa heshiis qof lagu kalsooni siinayo qof xaq lahaa ayaa qofkii uu ku lahaa midaan ahayn baa wuxuu leeyahy anaa kaaga damiina macana xaqaagi waad helaysa isaga xataa haddaad ka weydo anaad igu leedahay sharcan markaa waa shay jaa'iza qur-aanka waa lagu sheegay waliman jaءa bihi ximlu baciiri wa ana bihi zaciim nabilaahi yuusuf alayh الsalatu wasalaam fi qisati yuusuf markuu waayey galaankii wax uu ku miisayey wuxuu yidhi ninka keena ee soo hela awr awr intuu qaado oo raashina buu leeyahy wa ana bihi zaciim anaana uga damiina zaciim iyo daamin waa isku mid weeye waa isku macno marka shaaficiyadu ma qabaan sharcu man qablana ee sharcigeenna lagu dhex sheegay inuu sharci inoo yihi walihaada aayaddan waxay idhahdaan yusta'nasu biha waa la weheshanaya iyadoo qura daliil laga dhigan maayo waxaa u daliila damaanka jawaaskiisa iyo banaanidiisa xadiidka uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam addaynu maqdiyun wazaciimu haarimun abu daawud iyo ibnu maajiya baa wariyey abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajiya wariyey can abi umaama deynta waa la gudayaa wazaciimu haarimun qofka cid damiintaana waa qof gashiyaysa weeye mar haddaad qof damiiratay kii aad damiinatay uun ma gashiyaysnoo deyn laguma lehe adna waa lagugu leeyahay qofka markaa wax damiinanaya shuruud buu leeyahy qof kasta wax iskama damiinan karo damiinulmaal marka laga hadlayo waxaa shardu ahliya tabaruc qof xoolihiisa inuu ku tabaruco shareecadu u ogoshay waa inuu noqdo markaa mid waalan iyo mid yar iyo mid xoolihiisa laga xayiray iyo waxaa ma damiinan karaan waayo dee qof dayn lagu lahaabaa deyntiisii isa saartay soo maa deyntii marka lagu qabsadaad bixisa macnaheedu waa xoolaagaad ku tabarucday marka waa inay ta qof shareecadu ay u ogoshahay inuu xoolihiisa ku tabaruco shardi maaha qofka aad damiinanayso inaad garanayso sida qofka aad xoolo ugu tabarucaysa inaad garanayso aanay shardi u ahayn inaad damiinato xataa inuu raalli ku noqdaa shardi maaha damiinulmaal marka la taagan yahi waayo isagama dhibaata ka soo gaadhaysa koryo hoosba wuu baasaayo mar walba faa'ida isaga uta inaad damiirata oo damiinulmaal aad ka noqota dee wax khaldamaan adaa badgelaya laakiin isaga wax dhibi ma soo gaadhayso xataa qofka la damiin inuu nool ii shardi maa qof dhintay baad damiinan kartaa dayn lagu leey sidii de abu qataadaba uu sameeyey nabiga calayh isalaatu wasalaam janaasa loo keenay miyaa dayn lagu leeyahay ayuu ihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam su-aasha hada jeer waa weydiin jiray arrinta deynta si uu adkeeyo janaase intaanu ku tukan miyaa dayn lagu leeyahay bal haddaba u fiirso waa waktigaasoo baahidu ay aada u badnayd baahida kalifaysa in wax la amaahdo marka rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaba anuu ku tukan maa idigu ku tukada culayska deynta waa si uu dadka u tusiyay rasuulku calayh isalaatu wasalaam markuu weydiiye kadib miyuu ka tegey xoolo deynta lagaga bixiya maya saddex diinaar baa lagu leeyahay xoolo deynta lagaga bixiyana kamuu tegey salluu calaa saaxibikum uu nabigu haddaba anuu ku tukan maa idigu ku tukada abu qataada yidhi salli calayhi ya rasuul allah wacalaya daynuhu rasuulka ilaah ku tuko deyntiisina anaa laygu leey bimacnaa anaa ka damiina markaa qof dhintay buu damiintay abu qataada fasalla calayhi nebigu calayh salatu wasalaam uu ku tukaday waana xadiid saxiixa weeye xadiidkaasi bukhaari baa wariyey min xadiidi salama ibn alakwac arrin kale waynu ka qaadanaynaa oo qofkii dhintay dayn lagu lahaa waad ka bixin karta waad ugu tabaruci karta qofkii waa masaladan u socday had jeer dadkeenu isweydiiyaane qofkii ku lahaana wuu ka dhaafi karaa waa alibraa min almeyit waa jaais kalibraa min alxay qofka nool siaa deynta aad ku leeda aad uga dhaafi karto ayaa ka dhintayna aad uga dhaafi kartaa waay waxa shardiga uun qofkan wax damiinanaya maalkan uu damiinka ka noqonayo waa inuu garanayo saa xagga dambe inoogu sheegi doono qofka uu damiin u noqonayana qofku damiin ka noqonaya maaha u damiinanayo kanuu cid damiin uga noqonayana waa inuu garanayo isagana dadku way kala duwan yihin dadka xuquuqda leh markaa qofkan aad cid damiin uga noqonaysa waa inaad garanayso dadku xagga qaanabaadda iyo jecel adeyga iyo hadal adkaanta iyo waa ku kala duwan yihin moogta markaa qof aanaad garanayna damiin isaga noqotaa dee qarar bay noqonaysaa qofka aad damiin u noqonayso aad cid damiin uga noqonaysaa inuu raalli ku yahy iyaduna shardi maaha ama waxbuu isagu ku khasaaraya waxba kuma khasaaraya isagu oo abu qataada nin dhintay baabu damiintay soo maa saddex diinaar lagu laha qof dhintay miyaa la odhan karaa raallibu ku ah in damiin laga noqdo ka noolina waa saasoo kale halkan haddaba wuxuu kaga hadlayaa maxaa damiin horta maxaa la damiin laga noqon karaa sideedaba waxaa damiin laga noqon karaa waa dayn qof dumadii saaran cayn damiin lagama noqon karo cayn shay la taaban karo wuxuu yidhi wayasixu damaan ay wainamaa yasixu waxaa ansaxaya uun damaanu duyuuni gashiyadii laysku lahaa in la damiinto ay lal acyaan cayn iyo shay la taaban karo damiin lagama noqon karo waayo sideedaba addamaan ama damiinasha macnaheedu abaxay waxaa macnaheedu asal ahaan buu yahay xataa luqatan waa dammu dimmatin ilaa ukhra xaqani marka hore qofka lagu leeyaybu dumadiisa saara xaq isaga lagu leeyaybu ah markaad damiinatay adiguna dumadaadii baa tiisi ku dartayoo labadiina dumadood buu wada saarayi ka wax damiintay iyo kala damiintay labadaas wada saarayi sideedabana waxaa inamaa yakuunu cala adimma waxaa qofka dumadiisa fuulaa ha ku fuulo in asal ahaan lagu lahaa ama inuu damiin noqdee waa adduyuun cayni dumad ma fuusho waxaa markaa tusaale caynta u ah qof baa qof tusaale ahaan shay i ammaanaysi yidhi waan ku ammaanaysiiye damiini keen buuri gaarigaas ama mobilka ama kombyuutarka ama maacuunkaas mid baa yidhi anaa damiin ka noqonaya ma ansaxayo damaanadaas waayo waxaan waa alaab alaab damiin lagama noqdo waxaa damiin laga noqdaa waa dayn qof dumadiisa saaran daynoo kasta lafteedana damiin lagama noqdee dayntu waa inay noqoto dayn mustaqira oo qofkaa la damiinanayo dumadiisa ku sugnaatay oo dayn aan qofka weli laguba yeelanba damiin kama noqon kartid inagu intaan lagu yeelan baynu damiin ka noqonaa soo ma shaaficiyadu ma ogolo waxay le horta ha lagu yeesha deynta ila heshiiskani heshiiska deynta ee hore ayuu adkaynaya heshiisku adkaynaya oon dhicinba sida isaga loo gelaya tusaalahaan waxaad aragtay gabadh ninkeedii kalarka haysto ka laalaada naabal siidaa maxaad ku haysata waxay tidhi berri biilkii berri ama bisha soo socota biilkeedii halkaa ha idhiga haddii kala sii dayn maayo miyay bannaanta inaad tira anaa bisha soo socota biilkeedii damiinkaaga ah ee sii daa maya bisha soo socota biilkeedii dayn weli ay ku yeelatay mabahaba laakiin hadday leedahay bishan aanu biilkeedii na siin ama maanta biilkeedii aanu na siin waxaan bisha usoo qaatay inta badan dee innagaa bil ku bixina laakiin bil ahaan uma waajibo biilku yowm biyowm u waajiba maalinba biilkeed baa waajiba marka maalintaa waageedu uu baryay ayuunbaa ninka biilku uu ku waajibaya hadduu idhaa anuu maalin walba biilkeedaan ku siinayaa xaq buu leeyahy waajib maaha in san aanu samayno dee bil uu isu raacay waa wax u bannaan dee haday ku heshiiyaan marka wakti aan la gaadhin biilkii weli ma yeelan gabadhu deynaa yeelatay maha walihaada lama damiinan karo waxaa la mid a ninkii jucaaladii aynu ka warramaynay nin baa yihi xerada xeradaa geeleyga ninka ooda laba boqoloo kunoo shilin baad siinaya dabeetana nin baa yidhi anaa oodaya ee labadaa boqoloo kunoo shilin inaad siinayso damiinu keen de waxaa leeya xaq uma lihid markaad xerada ooduun baad labada boqoloo kunoo shilin yeelanaysa iminka deyn ninkan aad ku yeelatay maba ahabe saad damiin ugu raadinaysaa baa la leeyahy markaad deyn sugnaatay ayaa laga noqon karaa damiin laga noqon karaa walihaada buu yihi wainamaa yasixu waxaa ansaxay un damaan duyuun deynanki iyo gashiyadii in laga noqdo damiin axyaantii maya deyntii almustaqirati ee ku sugnaatay fi dimati qofka dumadiisa ku sugnaatay ee laazim noqotay midaan la faskin karin ama midaan la faskin karin ama ku dambaynaysa inaan la faskin goorma dayn in la damiintaa goormay ansaxaysa idaa calima waa hadduu og garanayo addaamiinu kan damiinka noqonaya qadraha deynta qadarkeeda waa inuu garanaya horeynu sheegnayta ila waa xadhow isaga laga rabo mogta marka waa inuu garanayo jinsigeedana waa inuu garanayo nooceedana waa inuu garanayo waayo maal buu dee dumadiisa ku sugayaa qof wax iibsadoo kale ayuu ka dhigaya ama wax kiraystay marka ansixi maayo damaanu deyn majhuul nin nin ay haystaan baad aragto ninka maxaad ku haysataa deyn baan ku leehay adoon weydiinba deyntu waa imisa waa noocee ayuunbaa tiri anaa kaaga damiina waxba kama ansaxayaan taas damaanadaasi ansixi mayso waxaan loo yaqaano damaankuna waa caqdi laazim min jihati daamin qofku mar hadduu damiin noqdo damiinulmaal dhinaciisa heshiiskaasi laazim buu ka yaho ma faskin karo waan ka baxay ma odhan karo waa sidaa u gale wey ilaa xaqii la helo isagoo ha bixiya ama kii uu damiinta ha bixiya ama dee qofkii xaqa lahaa uu damaanadaa ka dulqaado uu idhaahdo waan damiinnimadii waan kaa daayey waa ka dayn karaa isagu waay waxaa daba isweydiin leh qofkan xaqa leh ee damiinka loo noqday xaqiisi yuu ku leeyi maxaad u fahamteen yuu ku leeyi xaqiisi waa suaal labadaba soomaynaa odhan marka hore mid quruu ku lahaa oo dumadiisa xaqiisu u saara kan damiintayna dumadiisi uu dumadii kan kale ku daray labadoodaba uu ku leeyahy marka taa macnaheedu waa maxay kuu doonu weydiisan karaa inagu taa ma naqaane qofka xaqa lagu leeya marka laga soo waayunbaa damiinkii xaggaa loo noqdaa sooma laakiin waabaad iskaba dayn kartaa waa kii aad wax ku lahayd kanaa ii shilis baad odhan kartaa kan damiintay ya ila isna xaqii waad ku leedahay walihaada wuxuu yidhi walisaaxibi alxaqi qofka xaqa iska leh ee xaqiisii loo damaanad qaaday waxa u bannaan mutaalabatu man mid inuu weydiisto xaqii shaa uu doono oo min addaamini ah kii damiinka ahaa iyo walmadmuuni can iyo kii la damiintay labadoodaba si siman buu xaqa ugu leeyahy kuu doono ayuu weydiisanaya nebigaa yihi azaciimu haaribun oo qofku mar hadduu damiin noqdo qof xaqaa uu damiintay ku gashiyaysan weeye dee kala damiintayna waa kii asalkaba ahaa ee xaqa marka horeba lagu lahaysa ee xaqa qaatay ida kaana waa hadduu yahay addamaanu damaanku heshiiska damaanku saxiixan hadduu yahay oo calaa maa bayana sidaa aynu soo cadaynay uu dhigan yahay dee shuruudda uu dhammaystirtay haddii aanu damaanku ansixin oo shuruuddiisi ay wax ka maqan yihiin kii marka horeba xaqa u ku lahaa unbuu ku leeyahay ilaa qofkii damiinmo maaha bay noqonaysa haddaanu damaanka ansixin waayo haddaba waxaa xaqii bixiyey damiinkii xoolihiisa ayuu raacaya isagu waidaa harima buu idhi haddii uu bixiyo addaaminu alxaqa lisaaxibihi xaqiibuu ciddii lahayd siiyey rajaca wuxuu kula noqonaya xaqa cala almadmuuni canhu kii uu damiintay odhanaya waryaa lacagtii lagugu lahaa ee aan damiinka ka noqday waan bixiye lacagtiisii waa goorma dee laakiin waidaa kaana hadduu yahay addamaanu damiinashada iyo walqadaau deynta bixinteeduba biidnihi qofkaa xaqa lagu lahaa ogolaanshihiisa kuwo ku dhacay hadduu isagu in la damiinto ogolaaday xaqa lagu leeyahay in la bixiyana wuu ogolaaday sida muctamadkaa hadduu damiinashada u ogolaaday deynta bixinteedaba yaanu u idmine xaqii isagaa laga rabaa oo qofkii xaqa bixiya ku yeelanaya waayo bixintu waxay farac ka tahay addamaan damaankana isagaa ogolaaday sano laakiin nin aan kuba ogeyn oo aan ogolaanshaba aanad ka haysan baad damiinulmaal ka noqotay dabeetana xaqii lagu lahaa aad damiinatay baa adiga lagaa qaata xaq uma lihid inaad isagii tidhaahdo xaqii lagugu lahaa baan bixiyee isii waayo xaaladda mutabaric baad tah adaa xoolahay ku tabarucay dee ninkani miyuu ku idhi damiino maya xoolahayga bixi miyuu ku idhi maya dee adaa maalkaaga ku tabarucay ani waxba iguma lihid buu ku odhan karaa mutabaric baad tah buu ku odhan karaa waayo laakiin mar hadduu damiinashada kuu ogolaaday wixii ka dhashana isagaad ku yeelanaysa haddaad xaqii bixiso isagaad ku yeelanaysa laakiin goorma shuruud kaley sii leeday waa inaad ku bixisay waa in qofkii xaqa lahaa uu qira inaad bixisay iyadoo lafteedaa muran geli karta inaad bixisay in kala mogta kii xaqa lahaa ee aad damiinka u noqotay waa inuu leeyay war ninkaa damiinka ahi xaqii aan lahaa wuu isiiyey o haddaanay taasi jirin oo arrintu ay muran gashay meel uu joogo kii aad damiinatay waa inaad ku bixisay mar haddii meel uu joogo aad ku bixisay adigu xaqaagii isagaad ku leeday kaa dafire yidhi waxba layma siin ha isla raftaane waxaa la mida de haddaad caddayn u keento hal markhaatiya dhaartaadaba ha noqotee laakiin qofkii ma qirsana deynta lahaa tusaale ahaan meeshaad ku bixisayna muu joogin caddaynna ma haysid bixintaadu isaga miyay waxu tartay soo xaqii sidii loogu sheegan maayo isagii oo xaqii loo sheeganayo oo aanad caddayn u samayn inaad xaqii bixisay ma odhan kartid anna waan bixiyey isii kan kuu sheeganayana caddayni ma jirta isna sii markaa dhibaataad usoo kordhisay qofkii soo maha taa lama aqbalayo waa inuu qofkii qirsan yahay ama aad caddayn u hayso ama meel uu joogo waa inaad ku bixisay xaqii isaga lagu lahaa markaasaad xaq u leedahay isaga inaad kula noqoto tira xaqii waan bixiye keen walaa yasixu ansixi maayo damaanu lmajhuuli ay damaanu dayni lmajhuuli masaladin hore uga hadalay qofku dayn aanu garanahayn damiinka ma noqon karo qadarkeedii baanu garanayn ama jinsigeedii ama qiimaheedii ama sifadeedii baanu garanayn waayo qarar baa ku jira laakiin hadduu xadeeyo uu idhaha tusaalaan hebel waxa aan damiin kaga ahay oo aan ka damiintay boqol ilaa kun inta udhaxaysa boqol ilaa kun marka intaa damiin buu kaga noqonaya dee doonaysa dee kunkaba ha gaadheen walaa yasixu ansixi maayo damaanu maa lam yajib xaq aan weli qofka laguma yeelan oo waajibinba in damiin laga noqdo waa laga tusaaleynaya dee gabadha biilkeedii aan waqtigiisiiba la gaadhin ujuradii jucaalada ee shaqadiiba aan weli la qabanba hal mid baa laga soo reebaya oo xaq aan weli waajibin waxaa damiin laga noqdaa waxaa loo yaqaano darak ilmabiic darakulmabiicu waa kan dee inagu damaanadeenu inta badan isticmaalaba wey waa shaygii la kala iibsado waxaa ka daba iman kara oo waxaan weli dhicinba ayaa damiin laga sii noqonaya imika nin baad jago ka iibsanaysa waxaad leedahay damiinulmaalkeen maxaad ninkan ku leeda damiinu kayi jagaad kala iibsateenoo lacagtiina uu ku siiyey isna jagadiibuu qaatee damiinkaad weydiinaysaa waa maxay waa waxa iibkaa ka daba iman kara soo maaha haddii jagadii dee cidi ay qabsato tiraa annagaa lahayn isaguuba lahaynba taasina waa midaan weli dhicin sidaasoo kale qofkii jagada lahaa wuxuu odhan karaa damiinkeen yanaa lacagta inaad adigu leedahay lacagta sidaa lagu qabsan dee lacag waxaan haynba wax lagu kaleebsan karaa soo maa jagaad jaga lagu bedeli karaa gaari baa lagu bedeli karaa isna wuxuu odhan karaa gaariganaad jagada iga bedelanayso damiinu keen adhow haddii lagu qabsado damiin iga noqdo marka maxaa damiin laga noqonaya deynba layskuma lahee waxaa damiin laga noqonayaa iibkaa waxaa ka daba iman kara waa xaqaan weli waajibin soo maa marka isaga waa la soo reebo waa jaais isagu isaga maxaa loo soo reebay baahida loo qaba ogeed oo dadka wax kala iibsanaya is wada garan maayaan haddii la idhaahdo iibkii yaan damaanad loo yeelina ila deyn layskuma lahe xoolii waa la kala qaatee waxaa dhacaysa dee in iib badani uu carqaladoobo oo qofku dee qofku garanayo mooyaane qof kale oo hubo mooyaane qof kale aan waxba ka iibsan taasaa dhacaysa marka waa si iibkii iyo mucaamalaadkii loo fududeeyaa la yidhi labadii qof ee wax kala iibsaday mid waliba ka kala damiin wuu weydiin karaa muxuu damiin ka yahay xaqaan weli waajibin waa iibka waxa ka daba iman kara walihaada buu yidhi walaa yasixu ansixi maayo damaanu maa shay in damiin laga noqdo lam yajib weli aan waajibin oo qofka aan weli laguba yeelanba xaqaan weli laguba yeelanba ilaa damaana daraki lmabiici shayga la kala iibsaday waxa ka daba iman kara mooyaane oo isaga damiin waa laga noqon karaa faslun fi lkafaalati fasalkana kafaalada ayuu ku saabsan yahay kafaaladu damaankay ku dhowde damaanku waa damiinulmaalka waxaynu u naqaano somaynaan odhan oo maal qof lagu lahaabaa damiin ka noqonaysa inaad adigu bixinayso kafaaladuna waa damiinulwejiga waxaynu idhaahno damiinulweji macnihiisu waa maxay qofkaad damiinatay ma maalkii lagu lahaabaa adiga lagaa doonaya may waxa aad damiin ka tahay waa inaad isaga keento markaa kafaala waa taa damiinulweji sooma nidhaa inaad qofkii keento wixii lagu lahayo waxaadu shaqo kuma lihin waa la xidhay waxaad tihi waar anaa damiinanayo oo ninkan marka loo baahdo keenaya taasaa kafaala la idhaha waxa adiga lagugu leeyahy ma wixii isaga lagu lahaaba maya isaga inaad keento wixii lagu lahaa ciddii ku lahayda ka wada hadlaane marka waa iltizaamu ixdaari man calayhi alxaq waa inaad isa saarto ad heshiis ku gasho qofkii xaqa lagu lahaa inaad keenayso wakhtiga lagu ballamay ama marka lagu dhaahdo keen marka kafaalatulweji baa ladhada damiinulweji bayna nu idhahda sooma kafaalatulbadanna waa la idhahdaa damaanulixdaarna waa la idhahdaa qofka in wuxuu damiin ka yahay qofka inuu keeno wuxuu ihi walkafaalatu in la damiinto bilbadani ay biixdaari lbadani qofka laftiisii in la keeno jaa'izatun waa mid bannaan laakiin maxaa shardi u ah tani tii hore way ka duwan tahay oo waa inuu qofku kaa ogolaado inaad damiinato haddii kale sidaad hadhow ku keenaysa nin xidhan unbaad isagoon ogeynba oo aan kuuba fasixin oon ku ogolaan ayaad iska damiinata war soo bax baa tihi hadhow baa lagu ihi ninkii keen war inamari baa tihi meeshii baa kugu celinaya maxaa saan inoo maraya ma askari baa tihi adigu waxba ina marin maayo odayga tag buu kuuri maxaad ku samayn kartaa marka waa inuu marka hore ogolya inaad damiinato oo waktigii lagu ballamay marka la gaadho dabada aad ka kaxayn kartad ciddii u geyn karto ila tii hore xoolay ahayd soo maaha oo dee xoolaha haddii isagii laga waayo adaa ka- kuwaa ku tabarucaya laakiin tan qof baa lagaa rabaa marka qofki waa inuu ogol yahay inaad damiinatay waayo goormaa la damiinan karo qofka wainamaa tasixu kafaaladu waxay ansaxaysaa uun ida kaana hadduu yahay cala almakfuuli bihi ka la damiinanayo damiinulwaji lagu damiinanayo dushiisa hadduu saaran yahay xaqun xaq xaqaasi oo liaadamiyin xaq bani aadam qof xaq bani aadam lagu leeyi unbaad damiin ka noqon karta xaqa bani aadam maal buu noqon karaa sida dayn oo kale marka hadduu dayntii maad damiinanay isagaad damiinata wuxuu noqon karaa cuquubo qisaas baaba lagu yeeshayba qof baabuu dilayba oo u xidhan yahi war anaa keenaya bal reerkiisii ha soo dardaarma oo dadka ha soo salsalaama ee soo daaya baa tiri oo damaanulbadan ama xaddu qadfi baa lagu leeyay qof buu qadfiyeeyo siddeetankii jeedal baa meesha u yaal saa tiri ama dhakhtar buu u yara baahan yahaye soo yara daaye anaa ka damiine oo anaa keenaye waxaa kale oo xaqu uu noqon karaa lagu leeyahy xaqun lilaahi mashruubun bixaqi aadamiyin xuquuqda waxa dha waa saddex xaqun lilaahi maxdun xaq ilaahay uu leeyaho barax tiran iyo xaqun liaadamiyin xaq bani aadam leeyaho barax tiran sida deyntii la isku laha o kale iyo xaqun lilaahi mashruubun bixaqi aadamiyin iyo xaq ilaahay oo laakiin xaq bani aadamna uu ku badhaxan yihi sida sekadoo kale waa xaq ilaahay xaq bani aadamna dhinaca buu kaga jiraa dee sekadan dad baa iska leh qofkan aada damiinanayso haddii maal lagu leeyahy damiinul wejiga aad ku damiinanayso haddii maal lagu leeyahy miyay shardita inta lagu leeya inaad garanayso maya dee waayo adiga maalkiisu kuma khuseeyo badankiisa iyo jirhkiisaa ku khuseeyo adiga inaad isaga keento waayo halkaa markaa maxaynu ka fahnay xuquuqda ilaahay ee baraxa tiran qofka lagu leeyahay lama damiinan karo mise waxaa ku waajibay xaddu sariqa waxbuu xadayoo gacangoyn buu u xidhan yahy ma damiinan kartid waayo xaq ilaahay baa lagu leeyahy hadhow tole yaa laga jaraya xaqa hadduu baxsado khamri buu cabay marka xadkii shurbigaa u yaal ma damiinad kartid wuu sinaystay maxaa loo diiday markaa xuquuqda ilaahay in damiin laga noqdo gaar ahaan markay xuduud tahay waxaa loo diiday waxay leeyihin in la asturo ayaa iyada la doonaya laakiin haddii damiin laga noqdo asturaaddi way ka baxda ta kale haddii la damiinto fulinteedii baa la sii adkeeyey xuquuqda ilaahay gaar ahaan xuduudda iyo cuquubaadkana shareecadu waxay ku dadaashaa qofka sidii looga baajin lahaa dadka aan diinta islaamka fahmin gaalada iyo kuwa muslimiinta ee diintooda juhaasha kaay waxay moodaan qofka in xadka lagula haliilayo in jeeda loola dhaco in dhagax lagu dilo in in lagula haliilayay moodaan xuduudda waxaa lagu baajiyaa biadnaa shubha shubhada ugu yar hadduu qofku sheegto ayaa lagu baajiya oo dee ku culimadu kitaab ulxuduud ku sheega qof baa xoola xaday xoolahaasi waxay gaadhsiisan yihiin qadarkii gacanta lagu jari lahaa wuxuu yidhiba xoolaaba anaa lahay uu ku murmayba dee gacan jarisi ma jirta iyadu mar haddee shubhadaasiba timi garqaadun baa la bilaabaya ma isagaa le mise qofkanuu ka qaatay wuxuu yidhi xoolaaba ninka waanu wada lahay ba shuraakan ku ahay shirkaddii uu sheerka ku lahaabuu wax ka xaday gacan jarisi ma jirto ee shubhu ku leeyihi sidaasaa markaa xuduudda shubhada loogu baajiya gabadh buu waxa weeyaan ka danaystay markaasuu ihi ina lilah wa ina ilaraji or islaamteeda soo ekaaday islaamteyda aan moodaya xad ma jiro mar haddee shubhaba timi aba xadiid marfuuca idra lxuduuda bishubahaat xuduudda ku baajiya shubhada yani waxaa shaki dhalin karaa qofkani inuu waxaan islahaa sidan maaha laakiin waa qaacido saxiixa dee saxaabadana way ka ansaxday axaadiidta nebigana way ka muuqataayo ninkii maaciz la odhan jiray markuu nebiga calayh salaatu wasalaam u yimi isagoo zine qiranaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u laqinay bal wax markaa xadkaasi uu kaga baaqdo in dhagax lagu dilo wuxuu kaga baaqdo xidhi war ma laga yaaba inaad dhunkatay wuxuu yihi may ma laga yaabaa inaad tuujisay may wallaahi ti dhabtahayd baan sameeyey buuri markii nebigu yihi ordoo kaxeeya oo dee xadka ku soo ooga waa rajmiye dhagaxantii u horreysay markay taabatay ayuu yidhi waar waxba maan samayn haddaba ninkii marka hore qiranayey ina qawmii qad garawnii wa akhbaruunii ana rasuula allahi hayra qaatili areer tolkay baa i dagay oo arrinta ii sakhiray oo igui nebigu ku dili maayo iska qiro umay joojina qowday kaga saareenoo maacis halkaasuu ku dhintay ilahay u naxariisto radia allahu canhu nebiga calayhi salatu salaam markii dambe u warrameenoo rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu yihi armiyaad ka daysaan xataa waxaa la aqbalayaa qofku xaqii ilaahay uu qirtay hadduu ka noqdo dha been baan markii hore sheegay marka raxmat ullaahi wa raxmat lislaam xuduudda iyo cuquubaadka xataa way ka dhex muuqataa waana wax anshax xumada lagula dagaalamayo xuduuddani oo mujtamac iyo bulshada ka dhigaaya mujtamac iyo bulsho nadiifa oo mujtamaca iyo bulshada xuduudda dhexdooda laga oogo faldembiyeedka iyo anshax xumadu dhexdooda aad bay ugu yaraata mujtamacii dee saxaabadeeg iyadoo mar walba dadka iimaankoodu heerku taagan yahayna taasi ay ku xidhantahy oo dadka in iimaaniyaadkooda la xoojiyo oo akhlaaqiyaadkooda la dhiso oo la waaniyo oo ilaahay subxana watacaala muraaqabadiisa la xusuusiyo ilaahay xaalkooda mar walba inuu la socdo ayaa ah arrinta u xooga badanee dadka ka celisa xumaanta arinta labaadna waa iqaamat اlxuduud waa xuduudda oogisteeda imika bal u fiirso waddamada gaalada ee dadkeennu ay yidhaahdaan aynu ku dayano qaar badani yidhaahdaan xagga xeerarka xeerar iyo sharci bay leeyihin haye cuquubaad bay u sameeyeen dadka jaraa'imta sameeya meel ka faldembiyeed badani ma jirto haddaad akhrido taqaariirta iyo daraasaadka laga sameeyey maraykan ingiriis yurub oo dhan halkeenna somalilandteenna aan shareecadiina sideedii aynaan u wadabaq ahayn xuduuddii iyo cuquubaadkii waxyaabahaas xeerar kaloo adagina aanay jirin ayaa ka faldembiyeed yar boqol kiiba boqol waayo dadkan iimaanka iyo islaamnimada iyo damiirka iyo dadnimada nool ayaa badankooda xumaanta ka celinaysa kuwaa waxaa kamarad bay iska eegayaan hadduu leyrhku baktiyo dadkao dhami tuugay u dhaqaaqayaan wax qarsoonba maaha dee waxay ka buuxdaa youtubekay ka buuxdaa ingiriisku leyrhku daqiiqada ka maqnaayo dadan xataa la islaayan waxbay xadayaanba xoole iska haystaba tuugo u dhaqaaqiyo boob rabshadayna markay dhacaan maraykanka berigii dhaweed ninka madow la dilay waxaa indhahaaga waxaad ku arkaysaa dad subermarket intay galeen boobayo qaar waxay qaadanayaan konfo lagas ma aragteen konfo lagas konfo lagas mid kala soo baxay aad arkaysa diin iyo damiir baan jirin mogta marka dadka waxaa qiimaha iyo damiirka iyo sharafta u yeelaa waa diinta weeye maanta waxaan laynagu wareeriye kufsi iyo waxaan iyadoo buunbuunina ay ku jirta fara badan waxaan jirin la sheego dadaan cidina kufsan baa xataa la dhahdaa waa lay kufsadee dhe waa lagu dhoofinaya lacag baa lagu siinaya marar badan bay dhacee taas nin baa wuxuu nooga warramay iminka wuxuu ka mid yahay dadka garsoorka iyo xidhiidhka la leh waliba meel sare waddankeenna kaga jira wuxuu ihi gabadh baa waddankeenna maaha meel kaluu markaa ka shaqaynayo garsoora ku saabsan gabadh baa inan ay dhashay bay tihi waa la kufsaday oo inantii bay keentay oo dee calaamado iyo xalxal iyo wax ka muuqdaan nin markaa nadiif ahaa oo farmasiya haystay bay tiri ninkaasa ayaa kufsaday arrintii baanu si qoto dheer u baadhnay buuri waxaanu ogaanay buuri milixii wax ku xoqday inanteeda markii dambana iyada qiratay maxaa kuu kalifayey xoolaa lay ballan qaadeen kulaa iyo dhoof iyo waxbaa lay ballan qaadeen marka xeer la sameeyo oo la idhaahdo ha la xidho quri dadka xataa faldembiyeedkaa sameeye ka celin maaye waa in akhlaaqiyaadka dadka la dhiso oo habluhu waa inay xijaabtaan waayo qaawanaantoodu waxyaabaha xumaanta in lagula kaco u soo jiidayay ka midta waa ka ilaahay subxana watacala xijaabka maruu ka warramay yidhi daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn dadka xun buu xijaab iyo teed uga yahay jilbaabka gabadho ay xidhanta khalwada waa in la iska ilaaliyo inan iyo inan inay meel ku gooni noqdaan waa in la iska ilaaliyo musaafaxada iyo istaabashada jirkoodu isgaadhayo laba qofoo ajanabi karaa maxram aan isu ahayn xaasna aan isu ahayn indhaha waa in la ilaaliyo rag iyo dumarba bal diinteenna u fiirso qofka wixii xumaanta ka celin lahaa oo dhaqan wanaagsan oo dhan ayaa loo sheegay xumaantana ka hortagu noqon lahaa waxaan laga warramaya xeerar iyo waxaan oo dhami ka hortaguma noqdaan waxa waa ka dabatag iyo qofkii xumaantaa sameeyey in la ciqaabiyo waxaasu bay ku saabsan yihin nin dhallinyaraa baan waraystay maalin oo gaadhi dhaweeye wato i qaaday marka anigu su-aali weydiiye wuxuu yihi inan baanu fara xumaynay wuhi aniyo kuwo kale haye dabeetana waan qaar baa nugu hi haddaad ka dhaarataan waxba laydinku heli maanu ka dhaaranay buuri annagoo ka dhaarnay haddana maxkamaddii nagu xukumtay buuri xadhiggiina waan soo dhammaystay xaqeediina waa nalooga qaaday marka dhaartaasuu su-aal iga weydiiyey calaa kulli xaal anna waraysi yar baan la yeesho waxaan ku udhi aniyo bal waxaad iga warrantaa kufsigan iyo waxaan adaa dee arrintaa tajribeeye waa diga nin gale baa laga waraystaa soo maha waxaan isuduu dhacaa horta wuxuu igu yihi marka magaalo la joogo dee miya meela nin geel jiro inan cidlo ka helay waa halkeeda taasina iminka waxaan filayaa inay haddii ay wakhtiyo dhici jirtay inay aada u yartay hadday jirtana magaaliya meelahaasa waxaa laga sheeg sheegaa haddaad maqato maqasho kufsi baa magaalo ka dhacay waxbaa ka horeeya buuri inankaas inan halkaa iska maraysa unoo inta dhab la siiyo la legdayo oo xumaan loola bareeraya inta badan ma dhacda buuri waa laba iska haystay oo intuu gaari ku qaatay kaymahaa tegayoo dee markii dambana wax ku kaceen marka hore guuriya wa uu yihi waynu ka sheekaysan somalia waa khalwadii khalwadiibaa ayaa halkaa ku dhammaatay ama wuxuu ihi mid marka horeba mid meel uu ku haysto ayay kuwo kalena ugu dul imanayaan oo ay ku qabsanayaan wuxuu igu yihi taa annagu aan wax ku samaynay bal hadda u fiirso wallaahi jagada gurigooda ka soo hor jeeda ayuu mid ku haystay buuri markaasaanu kii ku qabsannay marka horeba iyada xumaanta ogolayd markii dambe reerkooda ogaaday bay yidhaahdeen buu ihi waa lay kufsaday dheh waxbaynu ku helinahay ama dee ugu yaraan siay ceebta ugu qariyaan maca haada waxaynu leenahay waa jiraan dad xun oo xumaanaha noocaasa samaynaya oo u barheerhaya oo hablo dee nadiif oo wanaagsan laga yaabo inay dhibaatada u geystaan laakiin aniga ujeeddada hadalka aan ka leeyahay waxa weeye islaamku faldembiyeedka qaabka uula dagaalamay ee weliba ka hortag ah qaab ka wanaagsani ma jiro waana qaabka ugu fiican ee lagu xallin karo waay waa yahay qofkii markaa qof damiinulweji ku damiintay mar haddii isagii uu keeno iyadoo cid dadkii u damiintay damiinka uga noqday ka hor istaagaysa aanay jirin mar haddii uu keeno intaas isagu beri ku noqonaya haddii ka warrama qofkii aad damiinulwejiga ku damiinatay la waayo haddaad meel ku garanayso waa inaad doonto waxaanad fursad haystaa intaad sii socotay intaad soo socoto intaas adiga laftaadu jeel ka maqnaanaysa haddii meel aanad ku garanayn inaad keentaa waajib kuguma aha waayo sidaad u keeni qof meeluu joogo adduunyada u ka joogo ba anad garanayn laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha haddii qofkii la waayo ama uu dhintaba aad damiinulwejiga ka noqotay xaqii lagu lahaa adiga ma lagugu yeelanaya meel lagugu yeelan maayo adiga waxaa lagugu lahaa qofka inaad keento qofkii keenistiisina way suurtoobi weyday xaqa lagu lahaa adigu damiinkamaad noqon laguma laha adiga faslun fi sharika fasalkan wuxuu ku saabsan yahay shuraakowga sharika luqatan waa alikhtilaa waa laba shay inay isku darsamaan sharcanna waa caqdun oo yaqtadii hubuuta alxaqi cala jihati shuyuuc fi shay waaxidin liithnayni fa akar waa heshiis keensanaya in laba qof iyo ka badani shay xaq ay ku lahaadaan si sii daysan oon kala socnayna ay ugu lahaadaan marka shirkadda waxaa loo yaqaanaa sharikatu lamlaak iyo sharikatu lcuquud bay u qaybsanta sharikat lamlaak shirkad heshiis ku timi maaha waa shirkad lahaansho ku timi shay baa laydiin wada hibeeyey shuraakaad ku tihin sooma lakiin shuraakowgaas mid heshiis mid heshiis ku yimi maha tusaale ahaan shay baa aada wada dhaxasheen dad baa xoola dhaxlay welina may qaybsan shuraakay ku yimi oo sharikatu lamlaak baa la dhaha heshiis markaa shirkad heshiis ku timi maaha nooca labaad waa sharikatu lcuquud waa shirkad heshiis ku timi oo mid waliba xaqiisa gooni buu u lahaa laakiin waxaa lagu shuraakoobay in la ysku darsado marka shirkadda ay inta badan fuqahada alan kaga hadlaan oo waxaa loo yaqaano shariikat alcuquud waa shirkadda ku imanaysa heshiiska ku imanaysa waa la shuraakoobi karaa fi ljaahiliyana shuraako waa la ahaan jiray islaamkuna shuraakowga muu diidin bal iqraar buu ku sameeyey wa ina kaiira min alkhulaطaa ybغi bacضhm calى bacض alkhulaطa waa shuraka waxaa la diido inay isku xadgudbaan labada qof ee shuraakoobaya waxaa shardi u ah in mid waliba uu wax wakiilan karo shareecadu ogosha in wax wakiisho isagana la wakiilan karo ahliyaة الtawkiil والtawakul ila labada qof ee shuraakoobay xoolii ay ku shura xoolii ay ku shuraakoobeen ku tasarufaya labaduba mid waliba xoolaan qayb buu leeyahy soo ma qaybta kalena shariigiisaa leh qaybtiisa dee bilmilki buu ugu tasarufaya inuu leeyay qaybta kale muxuu ugu tasarufaya dee bilwakaala mid waliba ka kalu wakiilkayi walihaada labada qof ee shuraakoobaya mid waliba waa inuu leeyahay sifaadka uu wax ku wakiilan karo ama isaga lagu wakiilan karo labadaba waa inuu leeyahy walisharikati buu ihi shuraakowga khamsu sharaaia shuruudo shana baa markaa loo shardiyaa alawal shardiga koobaad an takuuna waa in noqoto asharikatu shuraakowgu calaa naadin mid ku dhacaya naqdi naadku waa naqdiga min adaraahimi naqdigaasoo daraahimtii ah iyo wa danaaniiri danaaniirtii macnaa lacag labada iyaga bilaa khilaaf way ku ansaxaysaa lacagtu diinaaro ama daraahim waxaa lamida dee lacagaan imika meeshoodii galay hadii laysku darsado shuraakow waa ku ansaxaya waay wakadalika waxaa shuraakowu ku ansaxayaa fi lmiliyi shayga miliga ah milina shaaficiyadu waxay u yaqaaniin maa xasarahu kaylun aw wasnun wasaxa fiihi salab wax kastoo la miiso ama la miisaamo baycu salamna uu ku ansaxaya oo le sifaad lagu dabdin kara leh waxyaabaan sanaacaadku ay galaan markaa iyaga kuma ansaxaysa bay dhahdaan mishiinoo kale qalimaan buugaag kabo dhar laguma shuraakoobi kale leeyihin inta la isku darsado laakiin sida saxiixa ah miligu waa kulu maa lahu milun fi lwujuud wax kastoo wax isaga la mida leh ayaa miliya oo iminka weliba dee intana warshaduu soo baxeen ashiyaadan ay warshadu soo saaraysa wax isku mida meellaba kuma kala duwana marka sida saxiixa shayga miligaa mili ku noqday wax la midii inuu jiro waa lagu shuraakoobi karaa qalimaan kana wuxuu keeni karaa boqol kartoonoo qalimaana kana boqol kartoonoo qalimaana marka laisku daro lama garanayo kani intuu lahaayo kani intuu lahaa waa mili dhar tusaale ahaan qalab kaloo electronia wahaakada markaa maxaanay ku ansaxahayn shuraakow waxaanay ku ansaxayn bay idhahdeen fi lmutaqawim ashyaada aan miliga ahayn ee wax qiimala ah curuudi oo iminka mishiino gawaadhi adawaat tacliim qalabka waxbarashada electronic waxaasoo dhan inta laysku darsado kana intiisa oo kana kana intiisa oo la ydha waynu ku shuraakoobayna ma ansaxaysa bay leeyihin shaaficiyadu oo maxay ku diideen waxay ku diideen waxay leeyihin dee wixiibaa waxa la kala garanayo mishiinkii shirkad heblaaye laydhku ay keentay iyo mishiinkii shirkad heblaaye laydhkee shirkad heblaaye ay keentay ay yidhaahdeen waynu ku shuraakownay dee hadduu mid gubto ka gubtay kii lahaa baa la garanaya kan hadhayna kii lahaa baa la garanaya marka ma nin baa mishiinkiisii shuraako lagu noqonaya kaasi gubay oo tegi oo arrin dee ugu yaraan muran dhalinaysa ha dhow laakiin xal bay keenaan iyaga laftoodu waayo see dad alaab haystaa ay u shuraakoobi karaan waxay u shuraakoobi karaan bay idhahdaan ha isku bedelaan oo kani alaabtiisa qayb ka mida kan alaabtiisa qayb ka mida ha ku bedelo ha isdhaafsadaan marka alaabtii nooc waloo ka midaba labadooduba way leeyihin tusaale aan idiin keeno ninkani wuxuu keenay toban kartoonoo bugaaga buu haystaa ninkana toban kartoonoo qalimaana buu haystaa kuma shuraakoobi karaan waayo waa laba shay oo kala duwan oo la kala garanayo laakiin xalku waxa weeye shan kartoonoo bugaaga shan kartoonoo qalimaana dee inta la qiimeeyo inta kartoona qiimaana udhiganta ha kaga bedesho marka mid waliba muxuu yeelanaya kana alimaan buu leeyahy kana bugaag kana alimaan kana bugaag marka laysku daro mid waliba intii uu lahaa la garan maayo saasay xeelada ay shuraakowgu ugu ansixi karo wixii alaaba waa kaas bay dhahdaan wthaani shardiga labaad an yatafiqa waa inay isku waafaqaan labada shay lagu shuraakoobaya fi ljinsi waa inay isku waafaqaan iyo wanawci oo dahab iyo dahab fido iyo fido waa nooci kaas wakadalika haddii lagu shuraakoobayo tamr timirtu waa inay isku nooc tahay oo laba noocoo kala duwan inaanay ahayn waayo wixii jinsigiisu isku mid ba ahaada hadduu noociisu kala duwan yahi dee wax la kala sooci kara weye waxaana marka laysku daro waxaa la rabaa inuu noqdo waxaan dib u kala sooci karin oo dib aan loo garan karin kani keebuu lahaa kana keebuu lahaa waa inuu noqdo in laakiin ay xagga qadarka isku mid ka yihiin shardi maaha kan wuxuu keeni karaa boqol saacoo timirta barniga laydhaa kana konton saacoo barniya buu keeni karaa markay isku daraan kadib bay shuraako ku noqonayaan wax dhibaato ay leedahay taasi ma jirto waayo faa'iidadana waa sida maalka loo kala leeyahay un khasaarahana waa sida maalka loo kala leeyahay whaalidu shardiga saddexaad an yakhliطa waa inay isku daraan almaaleyni oo labadii xoolay oo kala soocan heshiis shuraako hala galabe weli heshiiskaasi muu ansixin horta waa in laysku daro gogga laysu geliyo oo la gaadhsiiyo heer aanay kala soocmi karin khalan taaman bixayu laa yatamayazaan maxaa laga cararaya wixii in la kala garto kan uu dhaahdo intaadii baa baabaaday aniga intaydi waa tan joogto taasaa laga cararaya waayo laakiin haddii markii horeba ay wada lahaayeen oo sharikatulamlaak ay ahayd waxba isku dar uma baahana tusaalahaan dee xoolay wada dhaxleen way wada leeyihin sooma intay qaybsadaan bay ku geli karaan sharikatulcuquud oo sheerar ay u noqon karta marka kuwaas dee markii horeba way isku jireen sooma isku dar kale uma baahana waraabicu an ya'dana waa inuu ogolaado kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shuraakoobaya ka midi lisaaxibii kanuu la shuraakoobay waa inuu ogolaado fi tasarufi tasarufka yana takrifalka xoolaha iibintooda soo iibintooda waxaas laakiin tasarufku manuud bilmaslaxa buu noqonaya siday dantu ku jirto labadooduba ay ugu jirta inuu u tasarufo waa inuu u ogolaado ogolaanshahaasi wuxuu noqon karaa mid shuruud wata markaa de waa inuu shuruuddii fuliyo mid bilaa shuruudana uu noqon karaa markaana curfiguunbaa tasarufkii xadaynaya haddaanu tasarufkiiba u ogolaana uu idhaahdo ma iibin kartid alaabta aynu shuraakada kuna ilaa ano inaad ogeysiisa mooyaane shuraakowgu ma ansaxayo waayo dee qofkiibu arintaasi way dabraysaa sooma waxay seejinaysaa fursade soo mari lahaa ayay seejinaysaa wاlkhaamisu an yakuuna waa in noqdo alribxu macaashku iyo wاlkhusraanu khasaaruhu calى qadri maaleyn labada maal mid la qadara oo haddii labada xoolayo oo isleeg yihiin macaashkana si isleeg waa inay u qaybsadaan haddii ay kala badan yihiin oo kana uu leeyahay boqolkiiba toddobaatan kana boqolkiiba soddon macaashkina saasunbuu noqonaya khasaarihina waa sidaasoo kale khasaarahana sida maalku yahay waa inay u qaybsadaan hadduu isleegaya khasaaraduu isleekaanaya xataa hadday ku heshiiyaan khasaaraha inay kala badsadaan o anigo anigu inta yaraan jeebla yar baan ahay inta yar baan la betig betigleeyahay khasaaraha adigu iga badsa hadduu khasaara yimaado ma ansaxayso shirkadiiba xataa aan ansaxaynba shuraakowgii baan ansaxaynba xagga khasaare isaga waa laysku waafaqsan yihi khasaaruhu inuu ku salaysnaanayo maalka qadarkiisa ta macaashka iyo ribxiga iyada khilaaf baa ku jira shaaficiyadu waxay shardi ka dhigayaan hadda la soco xataa haddii midkood uu shaqaynayo ka kalena shaqo kale uu iska wato ama gurigiisa iska fadhiyo waxay leeyihiin macaashka in la kala badsado oo sida maalku u yaal si ka duwan loo kala badsado laguma heshiin karo haddii lagu heshiiyana waa shirkadiiba ma ansaxayso inaga aad bay taasi u dhacdaa sooma laba nin baa shuraakoobaya mid baa xoolihii ku shaqaynaya xoolihii ay wada lahaayeen midna shaqo kalu iska haystaa ama aduu dee shirkadiisa uu kama shaqeeya inagu maxaynu dhahnaa kan xoolaha ku shaqaynaya mushaahara qaato ama macaashka isaga ha loo badiyo hadday doonaan xoolihii oo isleeg shaaficiyadu waxay leeyiin waxaasoo dhami waa xaaraan laa yajuus laakiin wax daliilo oo dee arintaas sidaa ugu cad ama ijmaac mar haddaanu ku jirin xataa mutaakhiriinta shaaficiyada qaar badan waxay iskaga dhaqmaan madhabka xanafiyada oo isagu arintaasi ogol siduu ogolyeysa khasaaraha isaga mar walba maalkaa lagu salaynaya wax kale laguma salayn karo laakiin faa'iidada waxay leeyihin qofkii inuu shaqaynayo ayaa faa'idada loogu badin karaa waxaa kaloo loogu badin karaa inuu kan kale ka shaqo badan yihi ama hawsha inuu kaga xariifsan yihi xanaabilada laftooda waxay leeyin waa calaamaa sharata faa'iidada say u kala qaadanayaan waa sida iyagu ay ku heshiiyaan laakiin hadduu qof ka shaqaynayo qaarna aanay shaqaynayn heshiis heshiiskii shuraakowga ka duwan oo heshiis shaqaalanimaa qofka waa in lala galo oo laba caqdi waa inay meesha soo galaan haddii mushaar la siinayo iyo haddii macaashka loo badinayaba waayo sidaasoo kale macaashka uu camalka ku helayo iyo ka uu maalkiisa meesha ku jiro ku helayo waa inaan la kala qaadin bay leeyihin waa in si duuduuban loo idhaha macaashka boqolkiiba intaasaad leedahay adigu intii maalkiisa uu ku heli lahaa iyo inta shaqada lagu siiyey waa inaan la kala qaadin haddii la kala qaado ma banaana bay leeyihin balooyinkaasi laftooda waay wuxuu yidhi walikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shuraakada ka mid a waxaa u furan faskhuhaa inuu fasakho heshiiskii shuraakowga mataa shaaa markuu doono oo shirkadu waa caqdi jaa'isa min aarafayn labada dhinacba jaa'is u kayo mid waliba markuu doono ayuu ka bixi karaa hadduu mid waliba kii kale casilo ama mid waliba uu iscasilo heshiiskii shuraakowgu u dhammaaday hadduu mid waxa weeyaan mid casilo laakiin kii kale aanu casilin ka aan la casilini weli uu ku tasarufi karaa maalkii oo heshiiskii dee shuraakowgu ha dhammaada laakiin idan buu haystaa iyo ogolaansho wamataa maata markuu dhinta axadumaa midkood baalat shirkadii way burtay bilijmaac waxaa la mid a hadduu waasho midkood ama uu miir doorsoomo waayo ahliyatu tasarufkiibu inuu cid heshiis la galo eheluma aha qof dhintay sifadaa wuu waayey mar hadduu dhintay hadduu waashayna sifadaa wuu waayey hadduu miir doorsoomeyna waa waa la mid qaacido guudna way jirtaayo jamiicu alcuquud aljaa'isa tabطulu biاlmowti wاljunuuni wاliغmaa wbikuli ma yufqid اlinsaan alahliya cuquudda la dha waa jaa'is oo labada darafe wadagalay mid waliba markuu doonu ka bixi karaa haddii labadii wadagalay midkood uu dhinto ama uu waasho ama uu miyir doorsoomo heshiiskaasi wuu buray meesha uu ka baxay marka waa haddii la rabo hawshii in la sii wado waa in la sameeyo heshiis cusub khaladaadka innaga waddankeena ka jira waxaa ka mid a qof baa shirkad sheer ku lahaa qofkii baa dhimanaya sheerkii baa shirkaddii iskaga sii jiraya oo shaqaynaya dadkii dhaxalay heshiis cusub- cusub shirkaddii la geli maaya heshiiskii hore ee bure bay ku shaqaynayaan la, ma ansaxayso taas hadday doonayaan shirkadda inay kasii mid ahaadaan waa inay iyagu heshiis shuraako oo cusub la galaan dadka kale ee shirkadda leh ile heshiiskii hore wuu buro meesha u ka baxaya Ah. hadday ehel u yihiin weeye shuraakowga hadday dad waalwaalan yihiin dadkii dhaxlay ama caruur yaryar ay yihiin dee heshiiska maba geli karaan marka waa in xoolahoodii la siiyaa bay noqonaysa oo ciddii mas-uulkaa loogu dhiibo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin